aan ku bilownay waddamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ee uganda burundi etoobiya kenya iyo jabuuti ayaa toddobaadkan taageeray codsigii madaxweynaha soomaaliya ee ahaa in muddo saddex bil ah sababa dhinaca farsamada ah loo hakiyo bixitaanka wejiga labaad ee ciidamada admis sida ay xaqiijisay v o a waddamadan oo qoraal rasmi ah u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sheegay inay taageero u hayaan codsiga soomaaliya ee ah in bixitaanka saddex kun oo ciidanka admis ah dib loo dhigo muddo sagaashan maalin ah waddamadan ayaa qoraalkooda ku ammaanay dowladda soomaaliya dagaalka ay kula jirto kooxda al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa codsigeeda sal uga dhigtay in dhammaan xaaladaha taagan aysan saamixi karin in admis ay ka wada baxaan fariisamaha ay hadda dalka kaga sugan yihiin haddaba la taliyaha arrimaha amniga ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya kamaal guutaale oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaan weydiiyey waxa taageerada codsigooda ee dalalkan ay ku kordhin karaan howlgallada dowladda soomaaliya ay ku doonayso inay dalka kaga saarto kooxda al-shabaab
arinta la yidhaahdo hoos u dhigga ciidanka atmis ee ciidamada ka jooga soomaaliya waa arin ku xiran waxa la yidhaahdo concept of operationskii la sameeyey labada kun labaatan iyo koodii oo amisom loogu bedelay atmis kadibna la sameeyey waxa la yidhaahdo s t b oo xilli kala guur ah oo soomaaliya ay ku qaadanayso mas-uuliyadda ciidanka mas-uuliyaadkaas dee waa mas-uuliyaad tiradii ka batay oo u baahan in uun qodobo badan ay ku jiraan qodobada waxaa kamid ah soomaaliya inay ciidan qorato ku filan inta amsom ay ka baxday meelahay ka baxayso ay ciidan gey karto run ahaantii soomaaliya ciidamadaas intii laga rabay way soo qortay atmisna waxaa laga rabay inay noqoto ciidan dagaalama oo runtii soomaalida ay shaqo badan ka qabteen waxaa jirtay markii madaxweyne xasan sheekh iyo ra-isul wasaare xamse cabdi barre ay xukunka yimaadeen in dowladda soomaaliya ay dalbatay lix bil oo dib loo dhigo lixdaas bilood waxay ahayd labada kun labaiyo labaatankii december inay baxaan laba kun oo ciidan dib u dhigii lixda bilood waxaa waxaa loo dhigay june loo dhigay ee codsatay dib u dhiggaasna sidii dowladda u codsatay ayuu ku fulay haddana sidaan oo kale sidoo kale dib u dhigga hadda la codsadana waxaan rajeynaynaa sidaas oo kale inuu ku fulay marka inay ogolaadaan dalalka ciidamadooda ay ka joogeen inay sii joogaan oo ay u gudbiyaan golaha ammaanka maxay uga dhigan tahay marka ama ay ku kordhinaysaa dagaalada dowladda soomaaliya ay kula jirto kooxda al-shabaab
waxay ku kordhinaysaa dagaalka ayay ka qeyb qaadanayaan weliba si cudud leh ayagoo isticmaalaya hubka noocyhiisa kala duwan atmis badankeedu waxay ahaan jirta ciidan meel fadhiya oo difaac ku jira oo magaalooyin haya waxaan rajeynaynaa haddeer atmis weerar ah oo dagaalada kala qeyb qaadata ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay inay inay timaado howlahaasna hadda inay inay nala galaan ay diyaar u yihiin
kamaal sidaan la soconno ciidamadan waxay qeyb ka ahaayeen kuwii loogu talagalay ka hor sanadkan intuusan dhammaanin inay ka baxaan soomaaliya marka haddii saddex bil aad codsateen oo ciidamadan ay ku bixi lahaayeen dib loo dhigay muxuu ku keeni karaa marka qorshihii bixitaanka amisom ee si dhammaystiran ay uga baxayeen soomaaliya ilaa iyo december laba kun afar labaatanka wax iska bedelayo badan ma jiraan waxaa la yidhaahdaa ereyga la isticmaalay waxaa technical bose oo ah si farsamo in uun wax loo hakiyey marka hakin farsamo oo ilaa soddonka december soddon iyo koda december ah waaye waxna uma dhimayso jadwalkii hore oo laba kun labaatan iyo afar december marka weli annaga waxaan ku dhex shaqeynaynaa qorshaha twenty twenty four december aan ku shaqeynaynaa
kaasi wuxuu ahaa kamaal guutaale oo qadka telefoonka iigu warramayey ugu dambayntiina maxkamadda gobolka banaadir ayaa toddobaadkan lix sarkaal oo ka tirsanaa dowladda soomaaliya ku heshay eedan la xiriira musuq maasuq waxayna ku kala xukuntay xabsiyo u dhexeeya lix bil ilaa iyo sagaal sano maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay shan sarkaal oo kale in lagu waayey eedihii lagu soo oogay dibna ay ugu celisay xorriyaddooda faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o e-da cabdulqaadir maxamed cabdulle
si weyn ayaa isha loogu haya eedda masuq maasuqa loo haystay saraakiil ka tirsan hay-adaha dowladda soomaaliya qaarkoodna ku jira gacanta hay-adaha dembi baarista halka qaarna ay hayeen kuwo maqano ka ah gacanta cadaaladda maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhowaad sagaal fadhi ka yeelatay dhegaysiga dacwadaha loo heysta eedaysanayaal ay soo eedeeyeen khayr ilaalinta soomaaliya ugu dambayntiina maanta maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqda natiijada qaarkood ayay maxkamaddu berri ka dhigtay halka qaarna lagu xukumay xabsiyo gaaraya sagaal sano mid ka mid a saraakiisha waxaa lagu xukumay saddex sano qaarkoodna waxaa lagu xukumay sannado halka qaar kalena maxkamaddu ay sii daysay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax dabaan ayaa ku dhawaaqay natiijada maxkamadda maanta ay gaartay maxkamadda gobolka banaadir saddex waxay eedaysanaysaa aban xasan cabdinuur ku weyda qodobada kale ah laba boqol afartan iyo kow lala akhriyo toddobaatan iyo kow lala sii akhriyo soddon iyo sagaal faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka saddex boqol lixdan lix saddex boqol iyo lixdan lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala sii akhriyay qodobka labaatan iyo siddeedaad faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna ku heshay eedaysanaysaa bar xasan cabdinuur qodobka laba boqol konton iyo kow xeerka ciqaabda soomaaliyeed waxayna ku xukuntay saddex sano iyo lix bilood oo xarig ah afar waxay eedaysanay aadan maxamed cabdi kuweyda dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey ee xafiiska xeerlaalyaha guud kusoo eedeeyey kuwaasoo kale ah laba boqol afartan iyo kow lala akhriya toddobaatan iyo kow lala sii akhriya soddon iyo sagaal faqradiisa koowaad xarafkiisaba saddex boqol lixdan iyo lix saddex boqol iyo lixdan lala akhriya toddobaatan iyo kow iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala sii akhriya qodobka labaatan iyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna dib ugu celisay xorriyadiisa xukunkan cidda aan ku qancin waxa u furan racfaan ku siman inta sharcigu tilmaamay xukunkan waxaa la gaara maanta oy taariikhdu tahay sideed iyo labaatanka bisha sagaalaad laba kun saddex iyo labaatanka wabilahi towfiiq mid ka mid a saraakiisha la xukumo u shaqaynaya wasaaradda shaqada arrimaha bulshada maqanana ka ah gacanta dowladda ayaa lagu xukumay xabsi gaaraya sagaal sano iyo inuusan ka shaqayn karin xafiis dowladeed sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax dabaan xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir waxay eedaysanay cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim oo maqano ah ku weyday qodobada uu kusoo eedeeyay xafiiska xeerlaalyaha guud ee kale ah saddex boqol lixdan iyo lix xeerka ciqaabda soomaaliyeed laba boqol konton iyo kow xeerka ciqaabda soomaaliyeed iyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabda soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay eedeysanay cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim oo maqano ah ku heshay qodobada uu kusoo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud ee kale ah laba boqol afartan iyo kow lala akhriya toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabda soomaaliyeed waxayna uga xukuntay afar sano oo xarig ah labo saddex boqol iyo lixdan waxayna uga xeerka ciqaabda soomaaliyeed waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah waxay eedeysanaha si waafaqsan qodobka laba boqol afartan iyo kow faqadiisa labaad xarafkiisa ja xeerka habka ciqaabda soomaaliyeed ku heshay qodobka saddex boqol toddobaatan iyo labo xeerka habka ciqaabda soomaaliyeed waxayna uga xukuntay labo sano oo xarig ah waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan sagaal sano oo xarig ah waxayna si waafaqsan qodobka boqol iyo kow xeerka habka ciqaabda soomaaliyeed oo lala akhriyey qodobka laba boqol afartan iyo kow faqadiisa labaad ka joojisay qabashada xafiis dowladeed si joogto ah cabdulqaadiro key v o a muqdisho
dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo